marqanimadii maanta ayaa weerar ku bilowday camaliyad nafarnimo ah waxaa lagu qaaday xarun ay dowladda federaalka ku leedahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas uu ka socday abaabul ciidan oo ka dhana wilaayaadka islaamiga naftii hore ka tirsan guutada istishhaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaxaynayay gaari qaraxyo lagu raray ayaa beegsaday albaabka hore ee xarunta weerarka lagu qaaday waxaana ilbirqisyo kadib gudaha u galay xarunta inqimaasiyiin ka tirsan mujaahidiinta kuwaasoo toogasho ku bilaabay xubnihii halkaas ku sugnaa ee uu bartilmaameedku ahaa warbaahinta islaamiga al-andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waraysatay qaar ka mid a ciidamada inqimaasiyiinta ee qaaday weerarka welina ka dagaalamaya gudaha xarunta ay hujuumeen waxaana ay ka warbixiyeen sida uu weerarka ku bilowday iyo halka uu iminku xaalku marayo mid ka mid a inqimaasiyiinta ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dhismaha ay beegsadeen ciidamada dowladda federaalkana ay ka soo dagaalamayaan meel ka fog goobta iyagoo adeegsanaya hubka culus
kadib gudaha soo galnay anoo ilaahi subxaana watacaala jibin doono fadlanayn kadib gudaha u imaanay ayagoo si jiifaya kortan bank ugu kale lahaa waa kadib haddii islaan werini deeanaha deeanaha koraha gidnaad khasaaro neef in maana meeshaan ku dhacayna gaala ilaahi subxaana ayaa halaagu baan taba qodoy guryo aad isbismina rugi iyo waxa ganacaya
inqimaasi kaleo isaguna la hadlay idaacadda andalus isagoo ka dhex dagaalamaya dhismaha xarunta u ah dowladda federaalka ee ku yaala magaalada beledweyne ayaa fariin u diray dadka muslimiinta muslimiinta meelkana ilaahi subxaana wataala ay koobsado qadiinta ilahi subxaana wataala ka beentaaday waqadaha tafsida gudub wadanka mana soomaaliya diyada lafiyay waa gaadil saarinin hadda abduula gaala magay kala duwan leh midhow yaadaan wanaag kala jaranaasa duli الحمد لله أبدا مجاهدين كون جاي المسلمين كما بان يدي إسلام من الله المسلمين كما مجاهدين دولارين أمين كنا كتو إلى سوارة تركيز الجاي إلى سوارة تركيز تركيز أنا على سوم كده إلى من الله أجر سبحان الله أنا أنا جالا بس بتفاعل المسلمين مجاهدين mar kale inqimaasiga markii koowaad aad codkiisa maqasheen ayaa isaguna wuxuu fariin u dirayaa dowladda federaalka
oo galo afrikaanka iyo adaas jira sobalstin anigaas ma dhalan uu leeyahay dalika bianna allah mawla alladina aamanuu waana alkaafiriina laa mawla lahum waa ilaahi subxaana wataala balan noo qaaday ilaahi subxaana wataala guulaysanay muslimiinta waxaa leeyahay ilaahay soo bakeena oo ilaahay soo bakeen haadaa kuwaan qaadan weydiin midkaas ka ganacaya insha allahu tacaala insha allahu tacaala anigana jagaa ugu laaban doono ilaa insha allahu tacaala aan ku shahiidin insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxisaabaha saxaabadii hamza bin cabdi ay dhamiyeen insha allahu tacaala maamulka la baxay hirshabeelle ee xaruntiisu tahay magaalada beledweyne ayaa dhankiisa ka markhaati kacay xaddiga uu leegyahay weerarka lagu soo qaaday waxaana guddoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ugu magacaaban uu sheegay in haddii gurmad aan lala soo gaarin ay halis ku jiraan inqimaasiyiinta ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka soo qaadayna ay qabsadeen xaafad dhan oo beledweyne ka tirsan faraxsan dhinaca galbeedka ma garad oo koonfur xigta waayo laamiga koonfurka eg walaanio gurmad hadduusan naga soo gaarin xaaladayna waa cariiri ma garad walaantii aad dhan bay qabsadeen way dagaalamayaan ha waa dagaalamayaan war yaaba yaa dhaxda qaraxi dhaxdeedooda noqde yaa yaa yaa yaa ka warbixin karaba aniga meel hadda soddon mitir u gurtaa jooga maya ciidana ay la socda ila jooga goobtii qarax ka dhacay iyagaa la wareegay waana looga soo baxay meel ka sokaysaa la joogaa marka hab kale idin in hadda lagu gala ma ogiyo aad dhanbayd haystaan oo
inkastoo aan weli la helin tafaasiil rasmi ah oo la xidhiirta khasaaraha ka dhashay wararka istishhaadiyada ku bilowday ee ka socda magaalada beledweyne ayaa haddana waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in khasaare culus lagu gaarsiiyey weerarka xubnihii halkaas ku sugnaa ee ku howlanaa abaabulka weeraro iyo duulaan ka dhana wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka weerarkan inqimaasiyada ee ku bilowday camaliyadda istishhaadiyada ayaa ah weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dhaca bishan barakaysan ee ramadaan waxaana uu imaanaya iyadoo xaalad quus iyo jahawareer ay ku jirto dowladda federaalka iyadoo safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ay horey uga digtay weeraro abaabulan oo ay fulin karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab